si loo xoojiyo xiriirka hay'adaha samafalka iyo horjoogayaasha kaamamka ay degan yihiin dadka baarakacayaasha ah si looga jawaabo baahiyaadka ay qabaan isla markaana meesha looga saaro dhibaatooyinka ay dadka danyarta ah la kulmaan oo aan laga jawaabin ayaa magaalada baydhabo oo lagu qabtay kulan ku saabsan isku xirka hay-adaha samafalka iyo baarakacayaasha ku nool koonfur galbeed soomaaliya madaxa hay-adda iled nuur xaaji cali ayaa sheegay in muhiim ay tahay kulamada horjoogayaasha baarakacayaasha iyo madaxda hay-adaha ka howlgala deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee lagu gorfeynayo sidii looga warqabi lahaa xaaladaha dadka ku nool kaamamka baarakacayaasha ah isla markaana jawaabo fiican ay u heli lahaayeen marka ay dhibaato timaado
iyo macal dhammaan qaybgalayaasha barnaamijku meesha may maalgeliyey unsom unoo iraadaana meelaraayus iskadubridayaalkii oo barnaamij iskadubridayaalna marka meelaraayus yani may fadaana ini oo dadkan guddiga taniska kooy uno in sheegno waxyaabaha la hariira xaquuqul insaanka sida leen ilaaliyo isla macnay dadka i d b sida inaskihirma koran balaaw insha allah wali haddi ku dambeeyna cabduqaadir cali kubra gudoomiyaha hay-adda baarakacayaasha iyo qaxootiga koonfur galbeed soomaaliya ayaa ugu baaqay madaxda hay-adaha in ay si dhaqsi ah kaga jawaabaan codsiyada kaga yimaada dadka baarakacayaasha ah ee ku nool deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya walaala ku faa'iidaysa intan juhdi wala laga geliyahay xafiiskana fududeey unsom walaa oo juhdiga la geliyahay oo dadka la niskasheenow wacyigelinta shaladiyababa muhiim ah walaa la nis sheegowbaba muhiim ah walaan la leey dhan oo walaan ka dhisan haashim haddi sheegay protection la leey man fahansan waliha galay ilaalmada hibga amniga tacadiga dhibaatooyinka qofka linjaysado walaagaas dhan walaha qobdaa cc m ka jir on hamiin hamiino kumid wali dhiday daba ku kii tawfiiq wahayin weeri isla hamiignimi mobilize ka soo bani isla hiraabtiina way in gurmadi markan wali ku hadalaane hadiiba dhiida in ada dhibaataha kiila kulanta xafiiska commissionka ma koohirin nambareedan laka siina nambaro muhiim waaye qorada walsin anfahay wakhtigaysin ku qayb qaadatin iyadaan mahasantiin anu warkama badiyow waana wada shaqadan wali faylina